inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan mar kale u tacsiinaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay intii dhimatay ilahi naxariis janna ha ka waraabiyo dhaawacna ilaahay caafimaad ha siiyo dhammaanteennana samir iyo iimaan allah naga siiyo intaa kadib waxaan saakay u mahad celinaya oo halkaan nagu soo booqday wafdi ka socda euda gaar ahaan ay hor socotay safiiradda eu ee soomaaliya waxaan uga mahad celinayna in maanta ay soo baxday ee halkan timid ee meeshii dhibta ka dhacay u timid laakiin alxamdulilah shaqadii oo laga qabtay hadday noqon lahayd nadaafad hadday noqon lahayd badbaadin iyo hadday noqon lahayd dadkii niyadda loo dhisay ugu dambeyn hadday noqon lahayd dayacatirka waddada sida hadda aragtaan waddada waa ujeedaan oo la hagaajinaayo maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa mar hore arrintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama waddadan ay tahay waddo aad loo isticmaalo in waddadan ay hagaagto oo ay si fiican u fiicnaato sidoo kalena isgoyskan saddex alaa ka warhayseen waxaan u bixinnay magac magacaas oo ah afariyo tobanka oktoobar oo loo bixiyey isgoyskaas oo insha allahu tacala micnaheedu inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto isla markaa waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummadda soomaaliyeed wada midaysa kulligood gaar ahaan dhallinyarada dhammaantood midaysay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo mahad celin oo runtii aan la soo koobi karin u mahad celiyo ummadda soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ee xanuunna ka soo gaartay gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo isu soo baxay dhammaantood shalay oo shalay subax siday u soo baxeen ilaa ay xalay afar saac habeennimo shan saac habeennimo socday si nabadle ku socday ka dhiidhinaya oo yidhaahday intaanay nooga egtaa mar dambe ma aqbali doono sidaa darteed soomaaliya adduunyada magaalada muqdisho argagixisa meel kuma laha argagixisada oo soomaaliya dhibka ku hayso maanta maalinta ugu dambaysa ayay noqotay gacmaha isqabsanaynaa annagoo meel walba marayna ayaan ka hortegi doonaa insha allahu tacala masiibadan dhacday kuwa arxanlaawayaasha ah kuwa maatallaawayaasha ah kuwa hooyadilayaasha ah